dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha caashe ibraahim caashicuud iyo ismaaciil xuseen farjar ayaa inoo daadihinaya
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan waraaqo fara badan malaha qabada arrinta laga baxaya dadka sugaan waa malaynaysaa oo dadku xidhnaa ramaanka laga baxo alla nasaha la cibaadayso waraaqihii dalashada iyo kuwii muhurka kuwii guurka aad usoo baxay tiim compan xilkan dadka soo galay aan waraaqaha la daabacayo xitaa culays bay noqdeen tirada badan ha saas wey waxba baa jira waa tahay khayrka badan warqadda ugu horreysa haddaan soo qabto tahniyada waxa ay ka timid waa meher hooyo boosteeyo shire guray iyo hooyo gacalo cabdulaahi iyo aabe cusmaan cabdi iyo burhaan axmed taajir iyo seynab axmed taajir bashiir axmed taajir iyo ibraahim axmed taajir iyo cabdulqaadir axmed taajir iyo cabdirasaaq axmed taajir iyo xaawo axmed taajir iyo fardowse axmed taajir iyo muna axmed taajir iyo allamagan cabdi aadan dalal iyo weriye baa layidhi cabdirasaaq africa iyo weriye sacdiye xasan ganey iyo weriye maxamed macalin aadan iyo weriye maxamed qani xuseen kuuso baa la yidhi iyo dhammaan kooxda baa la yidhi xalaney waa kooxda xalaney oo ka dhisan baa la yidhi magaalada beled xaawo oo kale ah baa la yidhi saleebaan sheekh xasan cadde iyo garaad jaamac cabdi iyo sadiiq maxamed cumar iyo shiine xasan cali xaawo cusmaan cabdi iyo siraad cusmaan cabdi iyo ugu dambayntii samiiro cusmaan cabdi dhammaana dadkan waxay tahaniyad meher u dirayaan shariif axmed taajir iyo aamine cusmaan cabdi oo meherkoodu ka dhacay magaalada beled xaawo ee gobolka gado wixii duca ahna waa xaggiina baa la yidhi meherkaas waxaan ugu ducaynaynaa midkii uu ku xigo oo aqalgalka loo aayo aamiin aamiin haddaan waraaqda xigta aan soo qabto weliba mid aada loo soo sharxay oo wadnayaal hareeraha laga soo dhigo sidii waraaqihii bersamaadka la arki jiray waa tahniyad aroos farxad leh marka hore dhammaan waan idin salaan ayaa yidhi shaqaalaha v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waanu kaa qaadnay ama asxaabta soo soo qortay waraaqda waan ka qaadnay ayaan leenahay intaa kadib waxaa halkan tahniyad aroos oo farxad leh ka diraya ehelada iyo asxaabta kale ah aabe sheekh cabdiraxmaan maxamed cadow hooyo fatiimo cali maxamed yarow aabe axmed maxamed jibriil hooyo xaliimo cali sheekh aboowe maxamuud axmed maxamed biima iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa xasan axmed jamaal xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdulaahi maxamed cadow xaaskiisa iyo caruurtiisa caasho axmed maxamed caashe cuud caasho dee waa lasoo galay xagga dhexe ma waraaqdi ku arkay laakiin caasho axmed maxaa la yidhi caasho axmed maxamed waa tahay cuudka shuraakaa lagu yahay
tanna waan arko waxaan idhi caashona mar hadday bahashii noqotay maya waxaa la isiri malaha caasho cuud magacaas waxbaa ku jira waan gartay waa lasoo galay cabdiqani axmed maxamed cabdixakiin sheekh cabdiraxmaan maxamed iyo ruqiya cabdilaahi maxamed iyo magacyo aada u tiro badan oo cashay waraaqdu aad bay u dheer tahay dhammaan dadkaasi oo kala jooga dalka iyo dalka iyo weliba dalka dibaddiisa waxay tahaniyad farxad leh u dirayaan arooska iyo aroosadda farta iyo faraatiga faraska iyo geenyada marka sifadaa oo loo socdo dhum waxay ahaayeen cabdiqafaar sheekh cabdiraxmaan maxamed iyo gacaaladiisa aan ka dhicin madiine axmed maxamed jibriil oo aqalgalkoodu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada dharkiinley taariikhdu markay ahayd soddonkii bishii toddobaad labada kun iyo shan iyo tobanka ducadu waa xaggiina dalabka heestuna waa la soo raaciyey marka hees baynu u xuli doonaa dabcan qoyskaa ku aada ugu habboon aad iyo aad gordho baanu u ciyaari doonaa warqadanna haddaan soo qabto waad salaamantihiin baa la yidhi wariyaasha v o e da dhammaantiin waan idinka guddoonnay waxaa halkan tahniid dhalasho ka daraya baa la yidhi guddoomiyaha ururka dhalinyarada degmada ceel waaq aweys sheekh ibraahim baa la yidhi iyo guddoomiyaha ururka hooyooyinka degmada ceel waaq waa calaso gurxan waa calaso gurxan guure iyo dhammaan dhalinyarada iyo hooyooyinka degmada ceel waaq waxay tahniyada roos u dirayaan xogayaha ururka dhalinyarada ee degmada ceel waaq baa la yidhi xuseen bucol guuleed oo ku magaca dheer hindiyow iyo xaawo luul ugaas cadow oo bishan aynu ku jirno hadda waa bish waa bisha julaay bilowgeedii baa la yidhi wiil ugu dhashay degmada ceel waaq ee soomaaliya wiilkaana waxaa loo bixiyey baa la yidhi cabdijabbaar xuseen bucul waxay leeyihiin waxaan u rajaynaynaa inuu soo weynaado o uu soo barbaaro aamiin cashay bal dhinacii heesaha waxaan arkayay liis dheer oo heeso kala duwano kaydka maanta ado aada uga ag fadhiya waa gartay marka bal hees maxaad usoo qaban lahay marka haddaan kaydka ag fadhiyo maxaa filaysaa de waxaan is marka leeyahay marka- markay dhinacaaga noqoto de waxaan is leeyahay bal dib ha kuu celiso
waa tahay bal aan kaydkayga dib u dhigto Haye.
bal kuwan ku ag yaala mid ka soo qabo ismaaciilo Mm, aan muddo xagga dambe aan ku keenaya oo de waa waa inta lagaa filan kara layaab ku noqon mayso dadka dhegaysanaya mar haddaynu ka hadlaynay eh, aroos iyo aroosadba aada inoogu badnaa maanta caruus iyo caruusad macnaha en, eh, weynagii sifo badan bixinayni aad iyo aad bal aabe iyo hooyo
hees ayaynu lagu soo ammaanaya qabanayna ha hees lagu ammaanaya hees lagaga hadlayo guurka marka waxaa isu qaadaya wiil iyo gabadh waa gartay marka waxay leeyihiin carruurtayda aabahood iyo carruurtayda hooyadood waa garta waa heesaha dhegaha dadka ku cusub inta badan qoysasku mar haddii la aqal galo ee guryaha la yimaado inays ammaanaan oo intaas hoosta waxaa laga yaabaa in boqolkiiba boqol in ka badan hoosta la iska jecel yahay oo muxubo badan la isu hayo aada iyo haddana laakiin waxaad muddaa ammaanta in banaanka lagu soo dhameeyo guriga waxba lala imaanba aada iyo aad marka marka tani waxay ka turjumaysaa ammaan guriga la soo gaartay ammaan guriga soo gaadhay weeyo ismaaciil danan waa fanaan aada u da'yaroo ka tirsan kooxda xiddigaha geeska iyo yurub geeyo waa taan wada dhegeysan
carruurtayda
carruurtayda hooyadu
dunyahan wada cumaan nolosha cadaysa nool
cadiyo hooyada caban kusoo calaamaadayo
eegaagnida dawshada indhuhu kama cajisaan
waxaan ku cawaysanaa shaqa midhihii ku baxay
cuniyo aan wada cunaan nolosha cadaysa nool
cadiyo hooyada caban kusoo calaamaadayo
eegaagnida dawshada indhuhu kama cajisaan
waxaan ku cawaysanaa shaqa midhihii ku baxay
cadceediisoo baxdaba ducan xididka u sura carruurtayda ah
indhaha cabdigeeda jecel rusayduu bayu tahayay carruurtayda hooyado
cadceediisoo baxdaba ducan xididka u sura carruurtayda ah
indhaha cabdigeeda tahay carruurtayda hooyado
caashiya wax badan ba kaaga baxaan filayaa Aad iyo caruurtayda aabahood iyo caruurtayda hooyadood aad baa laisugu jiibiyey heestan aad iyo aad ay ku bannaan tahay ismaaciil danan iyo yurub genya aad bay mahadsan yihiin iyo heestan waa tahay dhinaca waraaqaha haddaana waraaqihii bay aad u fara badan toddobaadkan waa aniga sheego waxba malaha salag leh waa tahay warqad aan ugu horreeya baaba soo baxday ismaaciil oo waaba cajiib Haye.
aniga ugu horreeya caashe ibraahim aadan caashucuud matu kale noqon kartaa dee may horta maanta caasho- caashiyadu nagu badnayd intaas ma la iska lahaan karaa inkastoon arko een dad saddexda magac aan iska wadaagno macnaa labada magac aabaha iyo awoowaha aan iska wadaagno aan- aan arkay dhowr goor oo fara badan haddana laakiin caashe ibraahim aadan iyo caashucuud ay soo raaca kolley waa aniga waxyaabaha aan kusii xaqiijin karana maxaa kamid a mataqaanaa qoyskuun ma garanay asxaabtay daba taalla ma asxaabtan aan- aan cabirka ka soo qaatay xisaabta marka laga shaqeeyo miisaan baa la saaray si aad Aye.
u ogaato een, jawaabta kuu soo baxda inay sax tahay in kale Aye.
marka magacaan inuu aniga yahay waxaan ku xaqiiqsaday miisaanka aan saaro waxay tahay ibraahim xasan daandure yaa igu sii lamaan adigaa ku jira een, cabdiraxmaan xuseen farro buu ku jira maxamed colaad xasan marka intaasoo dhan waa cabirka halka ka soo baxay magacaas uu ka eega yahay waxaa kaloo ku jira maxamed cabdi sandheere iyo xuseen barre aadan iyo sahre cabdi axmed iyo sahre cidlanuur waa dhammaanteen iyo falastiin axmed iimaan iyo asxaab kaloo fara badan waxaan dhammaanteen tahaniyada u diraynaa weriye nimco samriye iyo saygeeda afgaaba guuleed waxaa la leeyahay heesta lamaanaha waxaan u soo doortay baa la yidhi waxaa u soo doortay baa la yidhi cabdiraxmaan xuseen barre waa tahay eh, hees buu aad u raadinayay een, lamaanahan ugu talagal hasaatee laay hadda fara laguma soo dhigin may waa midun baynu soo qaban doonaa Laakiin mida- lamaanaha haddaan waraaqda xigta ee gacanteeda ku jirtaan soo qabto marka hore waxaan halkan ka salaamaynaa ayaa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka salaamaha iyo tahniyadda waxaan halkana tahniyad dhalasho ka diray dad kale ah maxamed xuseen macalin injineer mahad aamin maxamed cabdulaahi maxamed baroon khaatim aadan cumar cabdiwahaab geedi maxamed iyo xaaskiisa cabdifataax muxuyadiin sheekh iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdisalaan ibraahim cali xaaskiisa iyo caruurtiisa qaasim cali yuusuf dharbaan baa lagu naanaysaa cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan shiine habaryar diinle baa layidhi diinle axmed iyo saygeeda iyo caruurteeda sacdiye axmed maxamed aadan maxamed yoonis kuulow salmaan yoonis kuulow malaaq tiyaar malaaq abshir ilyaas xasan maxamed magacyo badan oo halkan iga cusba cashay iga soo baxay waxbaad ku baranaysaa barnaamijka Ismaaciil dhammaan dadkaas oo kala jooga magaalada muqdisho boosaaso garowe baydhabo berdaale sacuudi arabiya biljam waxay tahniyad dhalasho u dirayaan aabe cabdinaasir maxamed aadan iyo hooyo muhaada xuseen cabdi oo wiil ugu dhashay magaalada toosweyne taariikhdu markay ahayd koob iyo tobankii bishii toddobaad labada kun iyo shan iyo tobanka waxaana loo bixiyey maxamed amiin cabdinaasir maxamed aadan waxaan leenahay ilaahay ha kaa dhigo kii diintiisa dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin aniguna aamin ayaan raacinaya warqadan tahniyadaana waxa ay ka timid annaga oo kale ah baa la yidhi hooyo xaliimo macalin xasan iyo hooyo suubiye aadan iyo aamine ibraahim iyo maxamed waa aamine ibraahim maxamed iyo xabiibe ibraahim maxamed iyo saygeeda cabdiraxiim nuur farey iyo muslime ibraahim maxamed iyo saygeeda bashiir macalin aadan timiro ibraahim maxamed iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo aadan ibraahim maxamed iyo xaaskiisa faadumo maxamed nuur iyo bishaaro xaaji shukri maxamed axmed iyo hindiyo maxamed axmed asxaabtu aad bay u fara badan tahay waxaa kaloo ku jira ugaas maxamed axmed iyo maslax cabdiraxiim iyo maxamed cabdiraxiin iyo cumar cabdiraxiin iyo sidoo kale faarax cabdiraxiin waa dhammaan ilmo cabdiraxiin sidoo kale hibaaq baa ku jirta fu-aad wuu ku jiraa nuurta ku jirta cawaale iyo nadiifo cadaawe waa nuurta cadaawe iyo nadiifo cadaawe iyo zamsam cadaawe iyo fardowso cadaawe iyo ugu dambayntii baa la yidhi nimco cadaawe warqadu gadaal bayba ka furataba iyo cayni cadaawe iyo caydaruus cadaawe waa dhammaan ilmo cadaawe shiinaha ku jira cabdulqaadir baa ku jira cadaawe iyo maxamed cadaawe iyo maxamed aadan waa maxamed deeq aadan iyo maxamed salaad cumar iyo aadan cabdullaahi aadan waaban xiiqa ismaaciil maad iga qabatid iyo aamino aadan iyo nasteexo aadan dhammaana dadkani waxay kala joogaan baa layidhi baydhabo iyo netherland iyo sweden waxaanay tahaniyad hambaliyo ah u dirayaan baa layidhi waa tahaniyad iyo bogaadin baa layidhi u dirayaan xuseen ibraahim maxamed iyo nuurto cadaawo ay gabar ugu dhalatay magaalada baydhabo gaar ahaan baa la yidhi kerow fogi waxaan leenahay bay yidhaahdeen soo barbaaro noqo tii anfacda dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda gabadhaasina waxaa loo bixiyey baa la yidhi xaliimo xuseen ibraahim xaliime sacdi waxaan leenahay soo barbar asxaab fara badanna way kuusoo hambaleeyeen malaha intaasna ducadoodii baa la socota soo weyno baan leenahay xaliima sacdiye haddaba waraaq yaroo kooban oo aan gacanta xilligan ku hayaan iyana soo qabto waa salaamantihiin ayaa lagu bilaabay wariyaasha v o a dhammaantiin waa kaa qaadnay waxaa halkan tahniyad aroos ka diraya dadka kale ah aweys sheekh ibraahim deeqo xasan bini bini cali xasan bini bini shukri xasan bini bini madoobe iyo ifraax iyo xuseen iyo aadan oo dhammaan ilmo xasan bini bini ah waxay kala joogaan ceel waaq new zealand angola nairobi iyo muqdisho waxay tahniyad aroos u dirayaan arooska iyo aroosadda maxamed xasan cumar bini bini iyo weliba nimco ibraahin xaaji xasan oo qalgalkoodu ka dhacay ceel waaq soomaaliya taariikhdu markay ahayd lix iyo labaatankii bishii toddobaad labada kun iyo shan iyo tobanka ducaduna waa xaggiina ayaa lagu soo qoray caasha maxaad ku duceynaysaa u raaci ducada ilaahay ha idinka dhigo kuwii ubad khayr qaba kala hela aamiin oo isku waaraba aamiin intaanan soo qaban heesta xigta maadaama waraaquhu ay fara badan yihin waxaan is leenahay bal wakti badan siiya warqadan waxay ka timid aabe maxamuud faarax cali iyo hooyo ruun raabi cali iyo adeer kayse faarax cali iyo adeer rashiid faarax cali adeer axmed faarax cali eedo aamino faarax cali iyo falastina maxamuud faarax iyo filson cabdulaahi ismaaciil iyo mustafe maxamuud faarax mune maxamuud faarax nimco maxamuud faarax sayid cali maxamuud faarax iyo caynaan maxamuud faarax iyo cabdirashiid cismaan shaaluco iyo sidoo kale sahra jaamac maax dhammaan dadkani oo kala jooga soomaaliya yurub iyo maraykanka waxay hambalyo iyo bogaadan u dirayaan meherka cabdinaasir maxamuud faarax iyo xaliimo cumar awjaamaac oo ka dhacay khamiistii soddonkii bishan aynu ku jirno julaay waaba sii dhamaatay bishan shalay dhamaataba bishan waa bishii julaay soddonkeeda baa layidhi magaalada burco waxaanu ugu ducinaynaa bay yidhaahdeen kuwii isku waara ubad khayr qabana kala hela annaguna waxaanu raacinaynaa aamiin caasha haye de haddeen markii hore xaggan dambe nimi ah haatanna bal xaggii hore nige xaggii hore oo welibana aniga mid baa iga codsa haye riwaayadahaad geli jirtay
wallah waa laakiin taas ya inaan riwaayadaha geli jiray aa loo baahaya
markhaatiga waayimeyni mararka qaar waxaa is dhahaysaa een, dadka waxaad moodaa mararka qaar inay naftaadaba kaaga aqoon badan yihiin markaad aragto qaabkay kuula hadlayaan hay hay marka riwaayadahaad geli jirta markaad tiri waaba nafaan shiri malaha ismaaciil isagaaba isagaaba naftaadi kaa og waa tahay waxaan soo qabanayaa riwaayada ma gelin oo sida xaqiiqdu tahay tiyaatarka wuxuu xaafadda aan deganaa u jiray ismaaciil weli baan kuugu daray hay in ka yar laba mayl buu xaafadeena u jiray hay welin riwaayad kuma daawan maxaa dhacay dhegaystayaashuna hayla dhegaysteen maxaa dhacay waa su-aal wanaagsan mar haddii een, waad og tahay markaad gabar guri joogta aad tahay Hey, gabar baa tahay iyadoo xaafadii oo dhan laga yaabo inay ca- dhalinyarada xaafadda ay aadayso oo qoysaskii mararka qaar ay aadayaan riwaayadaha qaar ayaa lagu leeyay gabar baa tahay kuma fiicna iska jooga haye haye marka waxaan marka waxaan ku barbaaray gabar baa tahay kuma fiicna warkaa waa laskaga daba iman aad iyo aad haddii lasaga dadiibaadana meel buu saaran yahay waata waxaan soo qabanayaa mid kamid ah heesaha aadka u wanaagsaneen sida weynna uga helo waa heestaan kudhageedu yahay duusha iyo allow nabad waaw waxaan filayaa waa sahre axmed iyo xasan aadan samar waa kaad waxaad u leedahay heesaha hore iyo riwaayadaad geli jirta
Thank
darmankan jeclaaye balan balan kula dardaarmi darmankan jeclaaye balan balan kula dardaarmi dantu wadaji weeye duqdaada yay kabay annastayda dhiguda dantu wadaji weeye duqdaada yay kabay annastayda igudaa dunido barwaaqaaye dalka nabad ku sii jooge dunido barwaaqaaye dalka nabad ku sii jooge عشقا هدادي ولقى سيدي عشقا هدادي ولقى سيدي
waa tahay duushayaalow nabad iyo codadka labada fanaan sahre axmed jaamac iyo xasan aadan samatar intaasaanu ku dhaafnay ismaaciil u heesta aad baad uga heshasoo ma aad iyo aad aad iyo aad dee adigu horta waxaan aad baan kugu xasan doonaa heshdaasi haddaan waraaqda tahniyadda waraaqda gacanteeda ku horeysa aan ku bilaabo tahniyad dhalasho farxad le weeye cabdimaalik yuusuf maxamuud cabdi maxamed ismaaciil cabdicuud caasha waa laisu soo galay cuudkii horta cabdina waa cuud baa u raacsan cabdicuud ereyga cuudka waa waa laskaga dawaamanaya waxbaa laga arkay soo aniga kule maaha mar haddaad maalintii hore fasiri weyday ye waxa ku qarsoon un baa jira meeshii duxle Mm.
ya waa laisugu tagaa Waa marka ged.
magacaasi dux baa malaha laga arka waan gartay amaal yuusuf macalin xasan weli sheekh abukar maxamed bashiir xaashi axmed cabdi xasan maxamuud maxamed daahir maxamed cabdi naxar cabdirasaaq aadan qaasim oo lagu naanayso qoslaye maxamed cabdi muudey aweys xasan maxamed xasan kaafi qoyste waa wariyihii v o a ayaan le xasan kaafi qoyste sahre cabdulaahi yuusuf mawlid sheekh maxamed axmed cabdulaahi cabdi koofi iyo weliba xuseen cabdulle maxamed dhammaan asxaabtan iyo dhammaan bahda saxaafadda reer muqdisho waxay tahniyad farxad leh u dirayaan weriye maxamed axmed maxamed jimcaale iyo xaaskiisa hani yuusuf cilmi oo gabadh ay ugu dhalatay afar iyo tobankii bishii julaay sanadkan labada kun iyo shan iyo tobanka magaalada muqdisho gabadhaas waxaa loo bixiyey amiira maxamed axmed amiira soo barbaar ayaan ku leenahay noqo tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aniguna aamin ayaan raacinaya warqadanna waxay ka timid hooye sahre maxamed xirsi iyo huda maxamed cali good iyo caruurteeda fu-aad maxamed cali good iyo xaaskiisa hibaaq iyo maxamed maxamuud cali good iyo ismaaciil maxamuud cali good iyo caruurtiisa iyo sidoo kale muuse maxamed cali good iyo maka garaada baa la yiri iyo maxamed maxamed cali good iyo cabdixakiin maxamed cali good asxaabtu way fara badan tahay waxaa kaloo ku jira maxamed maxamed cali good oo loo yaqaana baa la yiri rawaan iyo mustafe maxamed cali good mubaarak maxamed cali good dhammaan habaryarooyinka baa la yiri kala ah raxma suleekha iyo koos iyo kalluun iyo dhammaan reer yuusuf ciro oo ay ugu horeeyaan ciise cabdinaasir iyo amiin dadka oo dhan aan soo sheegnay waxa ay kala joogaan baa la yiri britain hargeysa ethoobiya canada iyo maraykanka waxaanay hambalyo meher u dirayaan baa la yiri oo ka dhacay magaalada hargeysa laba iyo labaatankii bisha julaay sanadkan laba kun shan iyo tobanka u dirayaan khaalid maxamed cali good iyo ifraax yuusuf ciro waxaanu leenaha bay idhaahdeen noqda labadii isku waara ay ubad khayr qabana kala hela wiil iyo caano gabar iyo caanan oo loogu duceeyey aniguna amiintaan ku daraya
aamin ayaan leenahay waraaq kale oo gacanteeda ku jirtana waxaa halkan ka salaamaynaa ayaa layidhi bahda v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha salaan kadib waxaan halkan tahniyad aroos oo kal iyo laab ah uga ka kala diraya dadka hoos ku qoran oo kale ah inagunba arkayna aynu dhegeystayaashana u akrina aabe xareed macalin cabdulaahi hooyo maryan aadan cawiil abti maxamed aadan cawiil maxamed xareed macalin iyo caruurtiisa aadan xareed macalin iyo caruurtiisa sahre xareed macalin ayaan xareed macalin xaliimo xareed macalin iyo caruurteeda xaybo ayaa lasoo qoray xaybo xareed macalin aniise xareed macalin aabo xasan galayr maxamed cawil dhammaan dad aada u badan ba halkan waraaqda roliis dheer ayay ka kooban tahay cashay dhammaan dadkan haddaynu soo koobno waxay hambalyo u dirayaan dadkaas oo welibana ku jiraan dhammaan bahda star f m dhammaan dadkan oo kala jooga daafaha caalamka waxay tahniyad kal iyo laab ah hawada sare u marinayaan arooska iyo aroosada farta iyo faraatiga faraska iyo geenyada usha iyo diirkeeda lafaha iyo dhuuxa wow waxay u dirayaan oo kala ah boqorkii boqorada caashe xareed macalin oo ku magac dheer caashe cuud iyo saadiq xasan galayr oo meherkoodu ka dhacay magaalada beledxaawo gaar ahaan xaafadda golden night taariikhdu markay ahayd labaatankii bishii toddobaad sanadkan labada kun iyo shan iyo tobanka casha dee wala waa laisugu soo galay casha cuudi
oo aniga kuu sheegay magaca mar haddii waxunba magacaas laga dhaxa soomaalidana midda kale waxaa la faraan dufin leh waxma duugaan Haye.
meeshii dux leh haye marka magacaas dux baa lagu arkay marka waan aniga arko ma- qofkii labaadan maanta casha cuudi labaadaan akriyo waa gartay malaha waxun baa lagu shuufay taasaa lagu hubaa waa tahay warqadanna waxay naga soo gaartay annagoo kale ah maxamed nuur cali iyo hooyo fatuma cali cabdi iyo jimcale nuur cali iyo khadiijo nuur cali iyo cumar nuur cali wuxuu ku magac dheer yahay cumar faaruuq iyo sidoo kale xasan baashi nuur cali iyo xaliimo nuur cali iyo cabdi xaafid nuur cali iyo muniir nuur cali iyo caaisha nuur cali dhammaan reer nuur cali oo kala jooga baa lyidhi johannesburg dolowcadde jigjiga diridhaba nairobi muqdisho iyo meelo kale waxay hambalyo dhalasho u dirayaan aamina nuur cali iyo saygeeda maxamed maxamuud oo uu wiil ugu dhashay degmada doolowcadde baa la yidhi wiilkaasi oo loo bixiyey axmed kamaal ducada waa xagiina axmed kamaal waxaan leenahay soo weyno oo soo barbaaro noqonkii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara casha mala waraaqi waan ku yar xiqnay aad iyo aad aad iyo aad anigu waaban xiiqaba taasaa la hubaa marka inaynu ka yar nasano aad iyo aad waan u baahannaha wax markaa hees ina yar ah, maxaynu bal niyad ka yar qaban karnaa heesaha malaha muusiga muusiga dhindhinta u badan dhinacaaga usoo riixaya ya dhinacaaga usoo riix dee aniga haddaad iisoo riixto aniga horta xagga xulashada kuma wanaagsani haye laakiin wuxuun baan kaydka intaan gacanta geliyo waxunbaad dee gacantaad Uun.
udiraysaa un ha wixii wixii kaaga soo baxa wixii cusub baana ka raaca waa gartay marka hees baa jirta iminka Wax- laakiin mid kale saar ismaaciilo waxba ma xushay wixii cusub baan ka raacaa dee maya Ma marka haddaad gacanta meel u darto kuwii cusbaa iyo kuwii duuga ahaa iyo kuwi wax walba ugu tegaysaa marka gacanta ama noo dar ama wax noo soo xul maya way kala sarreeyaan haye marka wax walba wixii cusubunba ugu sarreeya marka Ee, kugu marka sarreysa ugu- soo qabatay kuwa ugu sarreeya ma anigu soo gacanta daaqilkan dhigaya ilaa hoos u dhaadhicinaya qabato. dee waa intaad ma garanaysaa riwaayado badan usoo joogtay aad iyo aad aan noo soo qabto farxiya fiska iyo nuur daalacay hees dhowaanay wada qaadeen marka waa heesaha safka kor saaran safka koray saarayeen oo da- da- xagga kore kasoo xigta
ubadka sida loo qadarjo basaaso iyo badhow barkiyo jinta loogu heelaa jacaylkana loo bilaa ubadka sida loo qadarjo basaaso iyo badhow barkiyo jinta loogu heelaa jacaylkana loo bilaa qalbiga boqol iyo ugu gaaray deerkiya wadna istabaya odiya indahani ilmi dareen dareen dareen balaba jidaya qalbiga boqol iyo ugu gaaray deerkiya wadna istabaya odiya indahani ilmi dareen dareen dareen balaba jidaya Mukiya kama bada kusoba
waa uu farxiya fiska iyo nuur daalacay heesta haddaynu intaas kaga nimaadno caasha maxaa gacantaada ku jira waraaqihii baa weli xaggayga dhooban balan soo qabto mid ka mida kuwii ag yaalla dhammaan baa la yidhi qoyska reer xaaji caw xuseen cali oo kala jooga baa la yidhi maraykanka iyo britain somalilan iyo meelo kale waxay hambaliyo kaliya laaba u dirayaan waaba lagu soo bilaabay khadar cawl xuseen iyo marwadiisa nafisa ismaaciil cali oo meherkoodana dhowaan hargeysa lagu qabtay baa la yidhi dadka diraya u hambalyanaya waxaa ka mid ah aabe xaaji cawl xuseen cali iyo hooyo ardo cilmi cali iyo roodo cawl xuseen iyo cabdirashiid cawl caruurtiisa iyo marwadiisa baa la yidhi iyo foos cawl xuseen saygeedii caruurteeda cabdiraxmaan cawl xuseen iyo inantiisa baa la yidhi safa iyo sidoo kale idil cawl xuseen cali iyo muna cawl xuseen caruurteeda iyo saygeeda cabdiraxmaan ibraahim baa la yidhi iyo sidoo kale axmed cawl xuseen caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo faarax cawl xuseen iyo asxaab kale fara badan dhammaantood waxay u rajeynayaan arooska dhex maray khadar cawl xuseen iyo marwadiisa nafisa ismaaciil cali in uu noqdo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo